gogolun nabadeed oo maalmo ugunlah dhaaf ku dareertay magaalada dhuusmareeba iyo weliba garwadeeno ku hayaya guddiga nabadda islaax beyna naasa oo ka howlgalowa deegaanada galmuduga guddigoa ka shaqeeya muddo nabadeynta beelo diriirta ka dhex martay iyo weliba hadiyo bilaawana qorsho cusub oo laka baleeriyowa ka shaqeeyowka nabadda reedaliisiyowka beelagunga waliba gogolunga gobro ku hayaya gudoomiyaha degmada balanbaale gobolka galgaduuda gudoomiye ku-xigeenka degmada gurceela iyo xubno golayaalka deegaanka degmadaasa sheekh cabdi cumar ahna gudoomiyaha guddiga nabadda islaax beyna naasa iyo ku warbiya qorshaha iyo shaqada yuwadanga islaax beyna naas ay ku og yihiin inay xisaaban yihiin meeshaas maamulka degmooyinku ay ku og yihiin la kaabaan iyaguna maamulkooda la shaqeeya in la helo waana la helay xubnahaas oo ka kooban shan iyo toban xubnood walaalayaal haddaynaan ku heshiin maalkeen haddaynaan ku heshiin caqligeen haddaynaan ku heshiin cilmigeenna dad kale cilmigooda iyo caqligooda iyo maalkooda kuma heshiin karna waan ku kala tegayna silaax baynanaas waxyaalaha ay rabaan inay dadka dareensiiyaan waa inay dadku heshiiyaan kuna heshiiyaan caqligooda maalkooda iyo maskaxdooda waxaanu ku mid ee guddiyada islaax beyna naasa iyo dowladda ka codsadanga iyo kula shaqeeyanga sidii xallunka hela lahaya khilaafaadka markasta ka dhiyow bulshada dhatiyo cidda isdilaysa inay ayaga yihiin ee aysan ahayn cid etoobiya kaga soo duushay cid soomaalida kale kaga soo duushay cid meel kale kaga timid ayagii waxaa la rabaa in la walaaleeyo in laysu keeno
nidaam dawli ah ama awood dawli ah oo inta aan dib u heshiisiintaba la samayn diyaar meeshaas ku ah oo dib u heshi dadkaasi waxay ku heshiiyaan kala shaqeeya fulintooda wax kastoo lagu heshiiyo fulintooda kala shaqeeya awoodda dawliga ah kow qorshaha koowaad waxaan rabnaa inaan dowladda galmudug inaan ka codsanno inay deegaamadaas ciidan geeyaan joogto ah oo deegaanadaas amnigooda ilaaliya oo dadkaa dib u heshiisiintii islaaxa marka loo galo waxay ku heshiiyaan fuliya amnigana ilaaliya fuliyana waxay ku heshiiyan gudoomiye ku-xigeenka degmada gurcela shaafic jaamac cabdi iyo kala dardaarami iyo dadaalsho si lama jibaaranga gudiyada islaax beyna naas oo ku horgalaayanga magaalada dhuusmareeba curfigeeda waxaa iska waxa waa bilowdaa waana ka hartaa waxaan rajaynaynaa inaan laga harin dhammaan qurba joogta iyo daljoogta ka shaqaysa arrinkana waa ay mahadsan yihiin mar labaad mar saddexaad annaga kareer gurceel ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan suboodgarayno taageerno in alaalaya intii nooloo idayo awood ah iyo inaan nagula malaysanayinbo waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan ka wada shaqayno oo gudoomiye iraad oo eriyadaas gudoomiyaheedii ahna inaan dee bolosiga iyo wax walbay taana uga dambayno